guurka waa qayb ka mid ah asaaska nolosha bini'aadamka waana xasilooni iyo degenaan uu ku jiro qaab ilaahay u jideeyey marka ay rabaan inay lamaana isguursadaan waxaana jira dhaqan ay soomaalidu hore u taqaanay xilligii hore oo gabdhaha aysan xulan qofka ay guursanayaan balse markii ay soo gaartay soomaaliya aaladahan casriga ee internetka waxaa fududaatay in lamaanahan isgaranaynin oo kala jooga dalka iyo dibadda iyo kuwa wada jooga dalka ay ku heshiiyaan guur haddaba maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soomaalida ku soo kordhaya aalada cusub kuwa oo ka duwan kuwii hore loo isticmaali jiray xilliyadii hore taasoo keentay inuu kor u kaco qarashaadka ku baxaya aroosyada iyadoona dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya inay mustaqbal yeeshaan uu saameyn ku yeeshay guurkan si adkaanaya haddaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool degmada adhooble ee gobolka ajbada hoose aan waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya inay mustaqbal samaystaan iyagoona dhanka kale xusay waxaa sababaya in guurka uu sii adkaado magaciiba cabdimaxamed cabdulaahi maxamed oo ka mid ah dhallinyarta ku dhaqan magaalada dhobley iniga guurka waa inta badan horta waa sharcada islaamka rasuulkeena sal alla alay wasalam anoo tilmaamay inaan guursano yaa macshara shabaab marka dhalinyarta marka waxaa la leeyahay inay guursadaan guurkiina hadda san arkayno hadda deegaamadeena ama deegaankeena aad iyo aad buu u dhib badnaadan waa waana culus yahay oo guurkii dhaqaalihii fara batay maxaa yeelay ninka hadda waan roos hadduu dhahay ugu yaraan toddoba kun ama inka badan aad gelayso marka ka ani ahaan bulshada inuu guurkii adkaaday ay dhallinyartii ay guursani weyday oo dhib ay ku qabaan waan ka hadlayaa xagga magacaygu waa cabdiraxmaan cadow haddii aan ku bilaabo ama fikirkay ka dhiibto sanadaha u dambeeyay guurka sii qaaliyoobaya waxyaabaha maaragtay sababaya waxaan dhihi karaa horta waxaa kow ka ah tiknolojiyaddan sii horumaraysa waayo markii hore meesha arooska lagu dhiganaya iyo meesha hadda lagu dhiganaya differenta udhexe faraxa udhexeeya farqi baa udhexeeya aada weyn sababtoo marka hore gabadha inay maaragtay labada qof banaanka iska doontaan reerkooda isa siiyo hawsh maaragtay si yaroo caadi iskaga dhacdaa lagu aroosan jiray ama mataqaana in gabadha ligood loo geed fadhiisto laakiin hadda geed fadhiiskii waxaa loo bedelay inay maaragtay si casriga laysku doonto hoole la kireeyo huteelo la kireeyo adeegyo aan hadda ka hor jirin jirin hadda cusub haddii mataqaana ay shoobin maaragtay alaabo casrigo hadda soo baxda oo iska qaaliya waxyaaba badan baa markaa alaabahaasa waxyaabahaasa kaosgareynaya inuu arooskii u qaaliyoobo